أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wilaayada shabeellada dhexe ayaa ku buurisay qabaa'ilka dega wilaayada inay kaalintooda ka qaataan israacinta cadowga allah ee jabay shaqaalaha soomaalida ah ee ka shaqeeya eerboorka magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa eerboorkaasi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan isku arrimaad sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya ciidanka xisbada wilaayada baay ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada buulafulaay ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada baardheere ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gedo جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku baagan tahay siddeed iyo labaatanka jimaadul aakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka duhurnimo ay qodobadii warka duhurnimo ugu dar koronaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan howlgal dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen fariismaha maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha mukeyga iyo hanta dheer ee degmada afgooye oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose weerarka hanta dheer dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa hal askari oo isagana murtad ah shaqaalaha soomaalida ah ee ka shaqeeya eerboorka magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmeen shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa eerboorkaasi nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho waxa uu mar kale martigeliyey isku soo baxyo ka dhan ah shirkadda turkiga ee gacanta ku haysa maamulka garoonkaasi shaqaalaha ka howlgala garoonka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoogan oo si joogta ay ugala kulmaan shirkadda turkiga taasoo ay ugu horreyso inay ka goosatay mushaaharaadkooda iyaga oo sita boorar ay ku qoran yihiin halkudhegyo ka dhan ah shirkadda ay kooxda riddada ah ku wareejisay maamulka garoonkaasi ee lagu magacaabo faafoori ayay saacadihii lasoo dhaafay isku soo baxyo ka sameeyeen albaabka laga galo garoonka caalamiga ah ee muqdisho waxay sheegeen inay shaqo joojin samaynayaan iyagoo ku guulaystay inay xidhaan albaabka laga soo galo garoonka taasoo sababtay inuu muddo hakad galo dhaqdhaqaaqa garoonka waxayna shaqaalaha soomaalida ee garoonka diyaaradaha muqdisho oo halkii mushaar ay ka filayeen shirkadda fafoori u soo dirtay nus dollar iyo toddobaatan senti sida ay sheegeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha muqdisho ee dibadbaxa dhigayay ayaa sheegay in shirkadda fafoori ay u dhibaataynayso inay soomaali yihiin halkan waxaa maanta u taagana afar boqol iyo lixdan qofood aan ku hay inay kamida tegi doono meeshaan waan dhibaataysanna ilaa xaggayna aan ka helno ninka garoonka caaqa kan siguurad ka shaqaynaya gabadha kaliinarka xataa isku xuquuq maaha kenyaanka iyo soomaalida iyo turkiyada saddex kategori aan ku kala jirnaa marka in aan midabka soomaaliya magaca soomaaliya aan ku dhibaatoonno aqligal noqon maysa cabashadan waxay daaran tahay dhibaatooyinka shaqaalaha goonida marka waxaan rabnaa arrintan maadaama waqti badan soo jiitamayday maalinba meel ku soo maaragtay ku dhexayday barnaamijkan wuxuu bilowday bishii koo iyo tobnaad koo iyo tobankeedii waxaa dhacday shaqaalaha iyo kabanigu inay isku dhaceen waxaa jira qayb amniga ka mid ah oo shaqaalaha ka mid ahaa dhibaato ayaana soo wajahday iyo mushaar la'aan dad dhibaataysan oo qaxooti garab rarasho isaga badnaay oo haddana dhibaato fara badan ay turkida gaarsiiyaan anay shirkadda faafoori oo ah tan maamusha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho sannadihii lasoo dhaafay ayaa dhibaatooyin xoogan oo joogto ah waxay ku haysaa dadka soomaaliyeed ee ka howlgala garoonkaasi iyagoo mararka qaarna soo saarta go'aanno ay ku ciirinayso shaqaalo badan halka ay ku bedelanayso kuwo kale oo ay ka keensatay waddamada dibadda sida turkiga mahadsaned abusheyba wilaayada shabeellada dhexe ayaa ku boorisay qabaa'ilka dega wilaayada inay kaalintooda ka qaataan israacinta cadowga allah ee jabay casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekh kaba ku tukade weliga wulaayada shabeellada dhexe oo waraysi gaara la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayaa wuxuu waaliga u qaybo ka mid ah waraysiga fariin muhiima oo ugu diray qabaa'ilada iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan dhulka wulaayada shabeellada dhexe sheekh yuusuf kabaku tukade waaliga wulaayada shabeellada dhexe ayaa ku booriyey bulshada degta wulaayadaas inay ka qayb qaataan jihaadka bariga afrika una istaagaan israacinta cadowga allaah ee jabay waxaan tawjiih u jeedinayaa dadka gobolka degan ee saddexdii sannadood oo lasoo dhaafay dhibaatadu ay ku habsatay ilaahay xikmad uga gol lahay waxa ay gaala tahay iyo waxa ay yihiin haddii looga sheekeeyo ma garteen dadku laakiin maanta falilah alxamdu way gara karaan waxa ay nimankaasu yihiin marka waxaan leeyahay labadii sano iyo barkii ay nimankaasu joogeen dhulka iyo sanadka hadda waxaan weye bishaan shacbaanka hadda soo socda shacbaankiisa iyaa dhulkan maanta nuurdugla u dambaysa sanadkaasaa lagu xoreeyey shareecadina dib ugu soo noqotay raa'idii ilaahay dib looga taagay marka dadka deegaanka shabeellada dhexa degan waxay og yihiin waxay la soo maray waxay dhibaato ahay qabiil qabiil in laysu laayo jufo jufo laysu laayo mid ay iyagu dilaan naagay iyadu kufsadaan mid qabiil oo dilo dadka dhammay labalaba beelood laysugu diray dib in guriga lagu qabto dadkii isla dhasho deegaanka ilmo adeerta ayna islaayaan dhibaato badanaa lasoo maray waxaasna waxaa ka shaqeeyey gaalada iyagu marka sideedaba gaalada danta ay leeyihiin waa qof nabada aan la helin si aan gaaladu aan anagu isugu mashquulno oo aanan ayaga ku mashquulin ayagoo ay batroolkanya la baxaan naftadaanya qaataan waxaanya dhan qaataan khayraadkaanya qaataan dahabkaanya qotaan annaguna aan isdilnoon isku mashquulno saasay rabaan markaan walaayadu ay dhulka timiday ee shareecada ilaahay dadka mas-uulka ay meesha yimaadeen waxaad ogtiin ayadoon gogol nabadeed ba laydiin dhigin inaad isku firxateen ood iswalaashateen oo inaad isku qasbantiin isla dhalateen aad fahamteen marka waxa isku kendirayey nimankaasay ahaayeen nimankaasna ilaahay idinka xoreeyey waxaan leeyahay marka haddii aad fahamtiin sideedaba in xaqii og meesha soo daahiray waxaa laydinka rabaa haddaad xaqa fahamteen in aad xaqa aad u kaalmaysaan oo aad diinkaas difaacatiin marka markaad garateen in jihaadku iyo kitaabka ilaahay xaqa ah inuu dan idin yahay dad garateen waxaa laazim ah waxa aad garateen si aan caqligiina ilaahay u fasaadin oo sida kuga ciqaabin inaad kitaabkan ilaahay aad difaacataan aad ciidan u noqotaan aad naf iyo maal ku difaacdiin dadku dadna waajibkoodii waa soo qaateen dadna waa u dhiman yahay maxamuud hiraab iyo murusade iyo beesha daa'uud iyo wacaysle dagaalkii ay ka qayb galeen afar beelood oo ansaara oo ilaahay kitaabkiisa u kaalmeeyo dagaalka ka qayb galay way isa soo dhaafiyeen cadowgiis laba sannadood ilaa saddex sannadood dagaal ah harti abgaalaa loo keenay soo dhoweeyey mujaahidiinta nabad la galay hadda waxay joogtaa saakay wacbuudhan ay joogtaa kabaalle wacbuudhanaa u horreeya saakay dagaalkii ka qayb qaatay soo dhoweeyey mujaahidiinta nabad la galay waxaan rabaa inaan u sheego beesha wacbuudhan khaasatan nimanka la yidhaahdo galmaax yoonis yuusuf galmaax cabdulla galmaax nimanka la yidhaahdo mataan iyo ceri xamar inta ka sokaysa kitaabka ilaahay inaad qaadatiin gacmo furno mujaahidiinta kusoo dhoweysiin aan laydin isticmaalin sideedaba waxaad laga soo celi waayey labaatankii kun soddonkii kun oo ciidan ahayo masliga waxay soo celi waayeen dad shacab oo celimaaya yaan dhiiggiina lagu cayaarin yaan nin xmood dan lahon masaakiin oo uusan idin adeegsan mujaahidiintu waxay u socdaan waxay u socdaan yoolka inay dhammaystiraan waxaa laydinka rabaa inaad gacmo furan kusoo dhoweysiin galmaaxa yoonisow gacmo furan inaad nagu soo dhoweysiin dhulkiinana aad nabad ka dhigtiin waxaan idinku tawjiihaan idin leeyahay galmaax yooniso mataan iyo celi iyo yuusuf galmaaxow arrintu idinkay idin joogtaa meeshi ay mareen salafkii raggii idinka horreeya meeshay mareen mara wulaayada shabeellada dhexe ayaa ka mid ah wilaayaadka sida aadka ah lagu dhiig bixiyo kufaarta iyo murtadiinta waxayna mujaahidiintu shalay dagaal kula wareegeen deegaanka noordogle ee wulaayada shabeellada dhexe maasaned casaam kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kulankan oo ahaa mid wadatashi ah oo noociisa oo kale aanu horey uga dhicin wilaayaadka islaamiga waxaa soo qaban qaabiyey maktabka xisbada wilaayada hiiraan waxayna mas-uuliyiinta maktabka xisbada hiiraan kulankan oo ka dhacay degmada buqa qable la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada dhaqanka macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo ganacsatada degmada buqa qable kulankan ayaa la isku dhaafsaday talooyin muhiim ah oo qayb weyn ka qaadanaya horumarinta faqriga ay xisbada kaga aadan tahay jihaadka bariga afrika maanta de koley annagaan idin yeernay oo ka socono maktabka xisbada ee walaayada hiiraan waa kuna nawci ah oo aniga aan uu talagalnay inaan kula kulanno bulshada muslimiinka ah degan walaayada asnaafteeda kala duwan oo ugu horeeyaan culimmada iyo macallimiintii iyo nuqabadii jowlo aan ugu macadarnay jawlatu alcumariya litashaawur watafaqud limaktab alxisba liwalaayati hiiraan waa jowlo aan magaceeda ka dhignay cumar ibnu khadaab oo ah ninkii xisbadan ay u nasbi sheeganayso oo marka de waxyaala aan ka doonaynin ay tahay walaalahaas waa sida jowlada magaceeda uu ka muuqdo waada tashi inaan la tashanno oo maktabkan xisbada aan wadno oo marka aan u taagannahay qaabkii ay ku hormari lahaa oo tale bixin aragtooyinka ay ku soo biirin lahaayeen qaar ka mid ah qaybaha bulshadaha ee kulanka ka qaybgalay ayaa si weyn u bogaadiyey kulanka noociga ah ee uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada wilaayada hiiraan kulankan waa kulan muhiim ah waa kulan tashaawuri ah shareecadan islaamkana waxay na faraysaa maamul hadduu meel ka jiro inuu dadka la tashado nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam oo dee nabiga ilaahay u doortay ah oo waxyi samada uu kaga imaanayo oo la saxayo ayaa wax amar lagu siiyey dadka inuu la tashado washaawirun fil amri baa layidhi waa amar ilaahay subxaana watacaala nabiga uu faray inuu dadka la tashado maamul kasta oo wadadii nabiga haya oo nabiga ku dayanan waxaa la faray waxaa isagana mushaawir inuu sameeyo wa amrun shuura baynahum shuuradu waxay ka mid tahay arkaanta waaweyn ee uu ku taagan yahay camalka islaamka oo haddii la waayo camalkaas uu liicayo marka kulanka waa soo dhoweynaynaa maktabka xisbada ee wilaayada hiiraan allah ayaan ku mahadaynaynaa humma ayaga ayaan u mahad celinaynaa soo qalqaaliyey fadhigan quruxda badan runtii waana soo dhoweynaynaa waana wax aad u fiican in bulshada lasoo dhex dhigo mushaawir iyo tashi iyo maaragtay nasteexo inay ka dalbaan waa arrin aad u wanaagsan oo diinteena islaamka iyo maaragtay meel dheer ay ka istaagtay kulankaanu kulan cajiib badan waaye kulan welina soo maray ma aha waa kulan nawci ah oo aanan weligeed arag waa kulan runtii marka la fiiriyo xisbada waa cumuudu jihaad meel muhiima ayay jihaadka uga jiraan marka insha allahu tacaala xisbada waxaa la rabaa in lala shaqeeyo oo kulanaa xisba horta kulligeen haddaan odaynahay iyo haddaan xisba nahay iyo haddaan culummo nahay waa inaan la shaqayno xisbada waayo soomaalidu waxay dhahdaa far keliya fool ma dhaqdo haddaanaan garab gelin oonaan garabka la qabanin haddee wax u hagaagayaa ma jiraan xisbada waxaa la rabaa walaalaheen jazaakumullahu khayran khayr badan ayaan ku tabaynaa xisbada culimmadu waxay dhahaan markii dadka caqliga laga hadlayo saddex qayb oo qeybiyaan waxay dhaheen qof caqli leh iyo qof caqligiisu naaqis yahay iyo qof taxta sifir ah waxay kusheen qofka caaqilka qof marka koobaad caqli lahaa haddana dadka la tashto haddii maanta garteen dadkooda inuu yeertaan ay dhahaan bal waa tasanaynaayeese waxay naga yihiin wixii noo fiican noo sheega wixii hadda aan ku hooseynana labada haddii dhahaan waxaan u aragnaa in yihiin dad shaqada ay hayaan u qalmi in yihiin marka labaad si guud waxay ahayd maxaa ka qaban kartaan maxaa idinkaga aadan yacni maxaad ku dari kartaan oo tale ah si guud waxaan baraarujinaynaa camalka maadaama yahay camal ijtimaaci ah al-amar bilmacruuf annaahi can mulkarin uu yahay in dadka muslimiinta dhammaantood ay ka qayb qaataan labada mushaarakeeyo kulanku wuxuu ahaa halkan ku dhammaaday alxamdulilah ilah maad iskale caza wajalla wuxuu dhex marayay maktab alxisba oo heer gobol ah iyo maxaan ku yidhahda ganacsatada degmada runtii kulan aad u xiisale oo wanaagsan oo ho wujuhdiisa iyo si qaabka u dhacaan weli ku arkin gobolka ayuu ahaa si wanaag badan oo sharaf badan noogu soo dhammaaday annagoo hal doon wada saaran oo camalka wada leh oo maxaan ku yidhahda iisheeg shaqada wada leh haddaan ganacsata haddaan xisba nahayba si wanaag badan oo qurux badan oo sharaf badan oo noogu soo dhammaaday intaan hadda taariikhda joogay oo aan walaayaadka joogin noocan kulan eh maana arkin kulankan wadatashiga ah ee ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa qayb ka ah jawlo uu ku dhawaaqay maktabka xisbada wilaayada hiiraan kaasi oo loogu magacdaray alcumariya oo loo nisbeeyey amiirkii mu'miniinta iyo khaliifkii muslimiinta cumar ibnu khadaab allah ha ka raali noqdee oo ah khaliifkii hirgeliyey xisbada ah oo kaalin weyn ka qaadata faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta maatanid cabdiqani iskoorimaad sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay iska horimaadee sababay burbur hantiyadeed iyo dhimashada dhowr qof ah halka ay jiraan dhaawacyo intaasi ka badan siday sheegayaan warbaahinta dalkaasi waxaa la gubay in ka badan soddon guri iyadoo tiradad ah ay ku dhaawacmeen dagaallo ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka naaroog ee gudaha dalka kenya boqolaal qof oo deegaanka ah ayaa magangelyo u raacsaday iskuullo u dhow maadaama xiisadda ay cirka isku sii shareertay kadib murunuleed oo keenay iska horimaadyo gacanka hadal ahaa inta la xaqiijiyey waxaa dhacdooyinkan ku nafwaayey ilaa afar qof oo ka mid ah dadka deegaanka islamarkaana waxaa la gubay guryo badan oo ku yaalay deegaanka gudaha dalka kenya ayaa inta badan waxaa laga soo tabiyaa iskudhacyo dhex mara qowmiyadaha kala duwan ee dalkaas kuwaas oo salka ku haya iskaqabsi dhuleed iyo deblahi hubaysan oo dhac u geysta dadka xoola dhaqatada ah maataned marwaan ciidanka xisbada wilaayada baay ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada buulo fullaay ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abaayaman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta deegaanka iyo badqabka bulshada muslimka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay ayay ciidanka xisbada u istaageen dabagalka waxyaabaha dhaca ee lagu iibinayay meheradaha ganacsi ee ku yaala degmada buulafulaay dhowaan goob fagaaro ayaa laysugu keenay waxyaabo badan oo dhacay oo gacanta ku soo dhigeen ciidamada xisbada sida raashiinka qeybihiisa kala duwan cabitaano iyo daawooyin kuwaasoo isla goobta lagu gubay dadweyne fara badan ayaa isugu yimid halkii lagu gubayey waxyaabaha dhacay waxaana goobta ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya isaga oo bogaadiyey kaalinta ciidanka xisbada oo shaqada hadda walaalaha maktabow alxisba haayaan wilaayada baaya alislaamiya kheyr allaha sii shaqadun iyo haayaan dad badan bay suurgalay ninka toobasheen dad badan may suurgalaha walaawan hadda geega umud aamo fadi kadhamad fadi aakhariyo lan qobsada fadi ilaahay sababtiyo ilaahay demagaas ilaahay ka badbaadi nabageena calayhi salaatu wasalaam ma eray man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi lan an lankeensan siinkamada munkar arag galantis ha ku zuuliyey waare faman lam yastadiic lankiin aboodna galanta un ku zuuliyi korna fa bilisaanihi arabji ha ku zuuliyey waman lam yastadiic lankiin aboodnana yacni mayd laraa yusuf fa biqalbihi galbaji ha ku zuuliyey wadaalika adcafu liimaan iimaan may lanka hoosaynayaad waare nabageena calayhi salaatu wasalaam marka geeg ilaahay awoodi ilaahay siinsiiya hadiidkiya ka dhagantan insha allahu tacaala falyughayyirhu biyadihin dhowrka araghaynigeyg muslimiintii aramoojow hanjeedan maalantii walaasan hisbeeyahaytaan hamiinkii hanjeedaan maybuwa muslimiinta maslaxadiyo iyo dantiyo iyo wanaagan walaawan hadda geegun aragayn hortana ku muuqdaan oo raashin dhii'ay iyo waldiintan haarantay lama qiiban iska jiraan walna asaljow xalaalahaayay laakiin dhiidsheedii mawalee caafimaadka in la dhooruwo ma eraayana culummada asixatu taajun calaa ru'uusi asixaa laa yacrifu qadrahu ila almardlaa walalalik caafimaadka meelare waa duublaki ilaahay dadka fiyaa madajo ansaari wuli ma gorodoo dadka jirinle gorodaayanle marka caafimaadka in la ilaaliyo asal ahaan shay diintana qabtuwo may wale wal kastooda dhabkiin sheenow jirka dhibaato in sheenow in laiska ilaaliyo cudurba laka qaade kansara laka qaade dhibaatoyadakadeeras marka haddii injiro faneen nidaamkan ama yani meel laraayosa maktabul hisba geega wilaayadka islaamiga gaar ahaan wilaayada baaya islaamiya injiro fan walaawan wana noogadada fadi walaawan yaalkana sii fani walaawan aamo fani may ballanaa jazaakum allaahu cana wa an alislaami khayr aljazaa goobta lagu gubayay agabkaas dadkii ka hadla waxaa ka mid ah maxamed cabdulaahi sanka gudoomiyaha ganacsatada degmada buulafulay kaasoo si ada u soo dhoweeyey howlaha ciidanka xisbada ay ka sameeyeen degmada buulafulay awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadnagaana bacdallaahi ciidamada alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkari oo howlgalkun ka qiib qaadeen muxaafadada tan yaan mahadnagaana mayba geega goobjoogana maylaaraayos een waxyaalihii magaalada laha ka aruuriyey oo dheed soo dhici mayba ku mid ahaa sida bariiska oo kale cabitaanada caanaboorada oo faraha badan shal duwan macnaha walbadan anta ka aragahayna sida nanacdi iyo baqaashada kala duwan anta ka aragahayna may balana anoo afka ganacsatada ka hadalaw ganacsatada awalan ilaahay subxaana wa tacaala inayo ku obsadaan mayba aan dardaaramaane marki badeecada iyo dirsadaayaan inayo badeeco nadiifa ee dirsadaan oo dheedsiyoona handhawaayna taariikhdiyo dheer inayo dirsadaan ayaa la dardaaramaana ganacsatada si guud iyo si gaar ahaanba may balanaa inayo walnadiifa iyo lukooyaan saasaan dardaaramaan haddii ilaahay aroobe maybaa ka darsaday ciidamada howlgalka iyo galeen eed iyadaan ka mahadnagaana mayba lambaanya iniyo ha kana nagaan howlgalkan oo bilaaran oo degmada laku qaadi waxyaalaha dadka marki dhayaan ma daraansan marba in ti la xasuusiyo macnaha lahas mutaabiceey dadka ganacsatada mina iyo mashquulsho isku badan maylaarays walaydhii iyo walnadaamaadkaas macnahanun ma daraansan ciidamada intii hanin ku nagnagaa aan dardaarame ugaas cabdirasaaq macalin xasan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabihii dhacay ee lagu gubay fagaaraha ku yaala degmada buulafulay isagoo talooyin gaara u jeediyey ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladan galabtamayba roogneeha degmada buulafulaay wilaaya islaamiga ebaay bulsho badan yaa ku qayb galle culimaauddiin iyo nuqoba iyo bulshada qaybaha kala duwan ganacsata mayba aan surugnaaha qalab bagaash raashiin alaabooyin fara badan oo dhiyeen maktabka xisbada howlgal iyo sameeyeen magaalada ah ku aruuriyeen alaabtaasoo on iska jarto fara badan oo alla kooba korban ahayn may ku mid aha bariiska ku mid a tamirta caanaboorada nyaanyashiidka cillaanka basbaaska qasanoo dhalooyinka gajari shaambada kareemka saliidda saabuunka iyo kuwo kale fara badan marka koowaad ilaahi subxaana wa tacala bacdallaahi xisbada maktab alxisba alamru bilmacruuf anahyu can munkar insurun anianu kama hadnagno ilaahi subxaana wa tacaala miisaan iyo xasanaadka allahinka kaba yaalana wanaag iyo khayrka ee muddo bulshada muslimiinta iyo an haayaan maydha raa'is ilaahay subxaana wa tacaala ha ku abaalmari lamali shaqaysadoo leeyi marka dowli kale ma jarto dowlada waa tan islaamkagu diinta islaamka shaqay haytu muslimiinta dhibaatadii oo diidino maydha raa'is dheefto ka shaqay haytu taasna maydha hal ogaaday islaamka garab hal siyoy maktaba xisba ragaankan ah bulshada muslimiinta ansurum inay maydha raa'is dhibsho wali'a difaacan wali dheeftiyo howal antarawna mayl raisu inteegan hamin ige mayl raisu munkaraadka ini zuuliyan wali buxun ah macruufki wanaag umada faraan ini la faro socdo macruuf ini soo socdo hor antararo munkarna la reebo inteegan garab hal siyo yeelana faridda wanaagga iyo reebidda munkarka waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo muslim ah waxayna u baahan tahay aqoon xikmad iyo niyad wanaagsan si bulshada loo toosiyo loona dhowro badqabkooda waxaana howlahan dusha u ritay ciidanka xisbada wilaayada islaamigaha ee baay oo har iyo habeen ku howlan fulinta culeyskaas ay bulshada u xambaareen mahadsanid abuu ayman bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada baardheere ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada gedo warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka casaam carafaad xamladii allahidaaya ilaa sabiili najaat ee ka socotay wilaayada islaamiga ee gedo ay wadeen qaar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa gaartay deegaana dhaca bariga wilaayada gedo deegaanada ilbeete sheenqalow iyo deegaano kale hoostaga degmada baardheere ayay gaartay xamlada iyadoona culimmada bulshada ay u qabteen dacwatu shaaric nadwa cilmiyeed ay ka qabteen masaajidda deegaanadaas booqosho ay ku tageen goobaha waxbarashada iyo kulamo ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ayay culimmadu halkaasi ka soo jeediyeen mawaadiic muhiima ikhwaani diinta ilaahay aan horumarino diinta ilaahay haddaan horumarino u gargaarno sida ilaahay noo yidhi kuunuu ansaar allah waxaa noo badbaadayaa maalkeenna waxaa noo badbaadaya owlaaddeenna ehelkeenna arraddeenna waxaa noo badbaadaya ikhwaanii fillaahi nafteennaa noo badbaadayso wey wax kastoo maanta annagu aan leenahay noo badbaadaya ikhwaani fil laakiin waa inaan diinta horumarinaa marka ikhwaani filla aan dadaalno adduunyada aan ka tagno tartankeena aakhiro oo ilaahay diinkiisa difaaciisa koryeeliddiisii ayaa noo balan ah hada wbilaahi towfiiq waxaa ogaataan oo aniga xanafi ahaan nafteyda aan ku qanacsanahay intiina badan aad ku qanacsan tihiin waxay tahay maanta islaamka iyo diinta iyo amniga aan haysanno meel aan halkan ka fiican oo ay ka jirto wallaahi inaysan jirin anaa ku qanacsan adinka waa ku qanacsantihiin yaan tashwiish leedanku furin marka yaa yaan tashwiish leedanka furin waxgaradaad tihiin way aragaad tihiin waxaan ku soo gabagabaynaynaa dadka mas-uuliyiinta ahow maxaafada joogow ummadda ilaahay ha loo naxariisto ummadda ilaahay ha la tixgeliyo odayaasha ha la dhegaysto culummada ha la qadariyo walaalayaal waynu gacmaha isqabsanno dhallinyaradu fadhiga ha ka kacaan war ninka intuu jihaadka soo arkay jihaadka ka fadhiisto amba beerqodaal ku mashquulay amba naagtiisa raalligelinteeda ku mashquulay amba degaanka uu la macaanaadayow waad khasaartay khibta wa khasirta abidkay ma soo arkin nin jihaad soo maray oo ka fadhiistay oo ka raystay li'anna wax allaala wixii adduunyada korkeeda lagugu siiyaay ma dhanna kallahaadaad ilaahay dartii u kallahday iyo caraabo ilaahay dartii aad u caraabday kallahaad ilaahay dartii aad u kallahday adoo mujaahida iyo caraabo ilaahay dartii aad u carrawday adoo mujaahida ayaa ka khayr badan adduunyadii wixii saaraa oo dhan waxaan leenahay walaalaheen furimaha aan buuxinno wax yar baynoo dhimana aan dhammaystirno sabirka ha lagu dadaalo ilaahay saynu makaankan sharafta badan ugu kulannay ilaahay jannatulfirdowsi lacla allah inagu kulmiyo wasala allahu calaa nabiyina moxamedin wala alihi wsaxbi bulshada ku dhaqan deegaanadaas ayaa si weyn ooga faa'idaystay xamlada dacwiga ah iyagoona soo dhoweeyey culimmada iyo mas-uuliyiinta waday xamladaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadda allah isku leh nicmat alislaam waliimaan allagi nasiya mahadaas isku leh walistiqraar walabni iyo ilaahaya ka mahadsan suma bacdishe walaalaha muslimiinta oo hana boogadeen oo adagun iyo juhdigun habiyeen yaa maxado isku leh anoo hebel hebel hebelan dhahaano kulliga mahadsanyin walaalaha muslimiinta niinkooyeen gaar ahaan haddii niila roogaan mahada ilaahay isku leh bacdisha yoona ka mahadayaana may ku codsadaane marka juhdigii sida hadda oo niinka kooyan inay haniinka nagnagadaan oo baahidiyo nahayte waa inay haniin nagnagadaan ilaahay ba mahadsan mahadan dhammaadan awalan iyo aakhiran uma kadib may u mahadnaqaana bacdallaah culummadii muslimiinta guud han jirmaadeen ani dacwo gaarsiyaan ha ka taragaleen han safareen han rafaadeen jihaadkii iyo juhdi shay jiddhaar ha la qaadeen maylana marxaban bikum jazaakum ullaahu khayra aljazaa walaba dardaarankii hadda ninka dambooy dacwadii hore kadib hayd dhiigani waan haaniqaadad alho noo weela wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi xamladan dacwiga ah ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee gedo maasanid casaam warkii duurnimana dhegaystayaal waa naga intaas tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh